annagu cuse aanu leenahaye idinku cuse maba lihidinba meesha waxba kuma haysaan markaasuu uhi allaahuma mawlaana walaa mawlaa lakum annagu allah noo gargaaraa idinku ilahay idin gargaara ma haysataan kuwiinna wax ma qabtaan suu ihi yowmun biyowmi beder isu tuur maalintii beder maanta u tuur walxarbu sijaal dagaalkuna waa barbaro markaasuu rasulku uhi laa sawa maya barbara ma noqon karto qatlaanaa fi ljanna waqatlaakum fi xaggaynu ka sinaan karnaa kuwa naga dhintay badhaadhaa bay gaadheeno jannay galeene kuwiinuna naar bay galeen miyay isuma dhigmi karaa toddobaatankaa naga disheen maanta jannay ayay ku galabaysan ayay ku caraabayaan kuwiinuna jahanamay galeen toddobaatankaan idinka dille marka waxaa laisku hayey ilaahay cibaadada ku gaar yeela iyo mayae cid baa waxla leh marka tawxiidku waa waxa ugu weyne ilaahay inoo diray waana waxa ugu weyn ee lagu badbaado naarna lagaga badbaado jannana lagu galo ambiyadoo dhanna waa lagu diraaye ummadduna markay tawxiid ka hagaagto ay tawxiidka awoodda saarto ee caqiidadu u toosto ayay guul higsanayaan iyo horumar iyo inay meel gaadhaan laakiin inta tawxiidku ka khalkhalsan yahay waxa weeyaan meel baa maqan weligood meel gaarhi maaya wa acdamu maa nahaa canhu wuxuu rasuulku inoo diiday waxa ugu weynaa ashirku waa shirki shirk waa wadaajin wa huwa shirkiguna dacwatu waa cibaado dacwa baryadoo keliya maaha dacwa waa cibaada ila waxaynu soo maraynay adducaau huwa alcibaada dacwatu hayrihi macahu ilaahay oo kayrkii lala caabudo waxaana u daliila wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shaya waa amarka ugu weyn qur-aankana waxaa la ydhahdaa marka la soo bilaabo qur-aanka amarka ugu horeeya waa tawxiid nahyiga ugu horeeyaana e isna waxa weeya shirki markuu ilahay yidhi ya ayuha الnaasu اcbuduu rabbakum اcbuduu rabbakum اladii khalaqakum aayaddii ugu horreysay markaa suuraة baqara lasoo akhriyo wاladiina min qablikum lacalakum tattaquun nahyiga ugu horeeyaana falaa tajcaluu lilahi andaada ayaa ugu horeeya qur-aanka nahyiga ugu horeya waa shirki ilaahay andaadiya waxaad barbar dhigtaan ha u samaynina markaa shirkigu waa khatar ilaahay oo wax lala wadaajiyaa waa shayga ugu daran waana dulmiga ugu weyn ilaahay ma la dulmiyaa hayo waa la dulmiyaa yaa dulmiya mushrikiintu ilaahay way dulmeen xaqii uu lahaa ayaa waxay la siiyeen ya waxay la siiyeen wax aad u liitaa oo haddii adiga lagula siiyo ad ka maraardilaacilayd ninkasana maalka soo taagan oo indhiyo dhegala aan wax midna waxba lahayn oo laa yasmac walaa yubsir walaa yuqni canka shaya haddaan ado hebelow haa waxaan isugu kiin daray adiga iyo qorigaa wada qaata waad muraadilaacileed war aniga iyo qorigan maxaa isu kaaga keenay maxaa iskala kaaya doonta iska daayo qof liito oo miskiina oo yar hooseeya haddii la dhaha adiga iyo hebel baa la isku kiin xidhay waxa laga inuu yar gilgishuu yidhahdo yaa maxaad hebel iskala kaaya doontay ma ninka qiimaha badan isku haya dartiid isaga wuxuu isla doonayaa meel kale ilaahayna wuxuu ku xidhaya o ku lamaanaynaya maxay waxaadu qori uu qorqoray ama dhoobo uu dhoobeeyo habeeyey ama dhagaxaan uu soo guray waxyaalaha cutaarid abirajaal cutaaridi saxaabi laydhaa wuxuu yidhi waxaan aad ula yaabaa saanu u noolayn waanu safarnaa markaasaanu weynaa wax alle waxaan caabudnaba hashii baanu lisnaa hasheeda ayaanu islisnaa dhoobadaanu ku lisnaa markay dhoobada qoydo ayaanu intoonu hagaajinno onu cajiinno ayaanu ka dhigannaa ilaah intaanu joogno halkaasaanu caabudnaa caawa intaanu deganay aroortana waa laadnaa ilahu xaloo dhan caabuday ilmaynayuu lahaa ilaahu sayeel ayuu haddana aroorta laadaya subxaana allahi alcadiim wuxuu yidhi annagoo safara afar dhagax baanu soo qaadannaa waa afar dhagax oo buurta ka soo qaaday saddex dhardhaar baanu ka dhigannaa waa la gubaya iyaga dab baa loo qaybiyey midna ilaah baa laga dhigay halka lasoo qotuminaya haddaba afar meel laga soo wada qaaday saddexna waa la cadaabaya oo la karkarinaya midna waa la caabudaya saxaabo kale waxay tilmaamayaan inay ka dhigan jireen cajiin amaba timir intay hagaajiyaan inay ka dhigtaan sanam oy caabudayaan markaasaa waxay dhan markaanu gaajoonno waxaanu dha ilaahay oo gacantan aanu sii yar cunne in yar subxaana allah ilaah la cunayo oo laga amaahanayo gacantii oo lugta laga amaahanayo subxaana allahi alcadiim waa dad waaweyn haddaa hadda caqli kuma yara abalxakam baa la odhan jira markaa tala tali talada barteed ayuu ku abbaaraya xubinta talada u garanaya laakiin ilahay baa karkaarka weydaariyey sidaa awgeed markaa shirkigu waa shayga ugu daran waxaana ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay inuu yahay qofka shirki la yimaadaa mid ilaahay been ka abuurtay waman yushrik biاllaahi faqad iftaraa isman cadiima shirkiyowna khataro badan baad leedahay khatarihiisa maxaa uga horeeya alkhuruuju min addiin shayga ugu daranuu leeyahay diintii ilaahay eed meel ku gaari layd eed naar kaga badbaadi layd eed janno ku geli layd ayaad ka murbaxaysaa kol haddaad shirkiba la timaado bannaankaad ka taagantay kow ta labaad alxirmaanu min aljanna jannaa lagaa xarimaya janno maba urinaya qofkaasi ma urinayo mana arkayo mana hawaysanayo naarna wuu ku waaraya ta saddexaad alkhuluud fi الnaar inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar waa ta saddexaad ta afraad maadaama uu ku dhintay loomaba dhaafo dembiga waa dembi aanuu alla dhaafinba ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi in lala wadaajiya allama dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii ka sokeeya dunuuba ciduu doonuu dhaafa waa afar ta shanaad yucaamalu fi lxayaati mucaamalat alkaafir intuu nool yahay sida gaalka loola dhaqmaa gaalka nolosha see lagula dhaqmaa naftiisuna waa xalaal maalkiisu dhiiggiisuna waa xalaal cirdigiisuna waa xalaal waxaad ka sheegto sharaftiisa waad ka sheegi kartaa maalkiisana waad qaadan kartaa dhiiggiisana waa la daadinaya waayo waxaa loola dhaqmayaa sida gaalka intuu nool yahay marka uu dhimanayana sida gaalkaa loola dhaqmaa oo iyada taa dambana waxaa ku jira qodobo fara badan qodobadaa maxaa ka mid ah inaanay caruurtiisu dhexlayn isaguna aanu aabbihii iyo ehelkiisa aanu dhexlayn in ooridu ka furmayso in maxaanku dhahdaa aan la maydhayn oo aan la kanfayn oo aan sida muslimiinta maxaanku dhahdaa loo aasayn aan lagu tukanayn shirkigu wax saalan maaha khatar weeyaan sidaa awgeed qofku waxa ugu daran uu ka taxadiraa waa maxay waa shirk maanta haddii lagu sheega khataro badan khataro lagu waxaas waa khatar waxaas waa khatar waxaas waa khatar caafimaadkaaga khatar ku yihiin waad sii qiimaynaysaa keebaa ugu khatar badan kaasaa ugu khatar badan kaa waa inaad noqotaa ka ugu fog waxaad ku sii xigsiisaa kaasaa ku khatar xiga wax la yska ilaaliyo oo laga taxadiro oo laga fogaado waxa ugu weyn shirki marka qofku waynu iska ilaaliyaa shirkigana maxaa tahay wax ilaahay gaar u leeyahay ood cid la siisun weeyaan shirkiga innaga dadkii hore waxaa loogu dhigi jiray inaad dul fadhiisato sanam taas waa adagtay aad ba uma dhacdo iyo inaad tidhahdo waxay abuuray ciddaa cidaan ilaahay ahayn laa shirkigu waa maxay waa inaad adigoo dhiban tiraa tolo yaad u qayshataa ilaahay intaad ilowdo cid kale aad u qayshato amaba ilaahayo ciddaa isku darto ilaahayow hebelow aad tidhaahdo ilaahayow hebel maxaa isku ladhay ilaahay keliguu qaysho waxa weeyaan qofku waa inuu caqiidadu saafi noqotaa fidradaaduna waxa weeyaan cajiib fidradu waa shay cajiiba iyadaa qofka ilaalisa waxaa la sheegaa soomaalida waa wada garanaysaane in islaan ayaa awrkii ka dhacay intuu dheeliyo dhinaca u dhacay dabeetana waxaa jira ilaahayo sheekh cabdilqaadir jilaaniyo ilmo yaroo dhashay waxuu leeyahay hooyo maxaan isku nahay cabdilqaadir ha isaga wuxuu yaqaanaa cidda wax isku timaa kuu soo gurmata cabdilqaadir maxaan isu nahay ma adeer rumuu ii yahay tolo ya teete hooyo waxba inooma ahee awrkaynu ku kicinaynaa waxba inooma ahee awrka uma kicin karo qabrigiisuu ku abaaday shan boqol iyo xoogay buu dhintay wuxuu aasan yahay iminka wax ka badan sagaal boqoloo sannadood baqdaad buu ku dhintay waxba kuma yaqaano reeba lama yaqaano sheekh caalima oo caabida oo sunniya oo wuxuu ahaa aad u waacida oo la yidhaahdo marka uu khudbadeeyo waxaa islaami jiray kumanaan yahuuda iyo boqolaal inta toobad keentana ciiday ka badnaan jirta bal wuxuu ahaa ninka baqdaadba sifeeyey say caqiidadu tilmaamayso taariikhdu wuxuu ka sifeeyey tuugta iyo dhuljiifka iyo waxaasoo dhan wuxuu samaysaba ciidan ku hubaysan budhadh baqdaad oo xilligaa intay dowladdu jilecday magaalada harka cad la isku dhaco ayuu dhallinyartiisii iyo ardaydiisii wixiisuu habeeyey daysna gebigeedu uu sifeeyey ilaa qubuuraha dhisan ayuu burburinayay marka nin la yaab lu ahaa kutubtiisa way qoran tahay alfatxu rabbaani markuu ku idhahday qaadiri baanay waxba kama yaqaano cabdilqaadir walaa kutubtiisaanu aqoon walaa meeshu ku noolaa ma yaqaano hawadunbuu ka caashaqay wajada riixahu hawadaasunbuu ka helay deetana sankunbuu la raacay alla wuxuu ka yaqaano iyo aqoon uu leeyahay habeeraati ma jirto marka shirkigu meelahaasu kaa soo gelaya iyo gawraca ilaan reerku qurumay leeyihin iyo waxbaa la maaratay waxba laga loo qasa iyo rooxaan baynu leenahay aynu saa yeelnay iyo waxyaalaha noocaasa waa khatar weeyaan waa meelahay kaa soo gelayaan shirkigu wuxuu kaa soo galaa xagga weynaynta hadda imka aabbaha ku dhaaratoo kale walow shirkigaas uu yahay shirkiga yar dhaarta ilahay baa lagu gaar yeelaa cid kale laguma dhaarto qoodhay xeraale iyo waata intaa waaya iyo haddaanu maxaan ku waxyaalahaas waxa weeyaan waa xaaraan weeye wax bannaan maaha waxaa ka mid ah ducada baryada isticaanada tawakulka iyo tala saarashada cabsida waxaasoo dhani waxay noqonayaan wax ilaahay u gaar leeyahay oo la rabo in ilaahay lagu gaar yeelo oo aan cidnaba lala siinin rasuulkaa la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam waxaa weydiinaya cabdillahi bni mascuud wuxuu ihi maa acdamu dembi yaa rasuul allah rasuul allow dembi ibni aadam galo maxaa ugu weyn markaasuu uhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ilaahay inaad cid dhinac dhigto nid u dhigme cid u dhigantaa inaad ilaahay u samayso allihii ku khalqay ayuumaad cid dhinac dhigaysa waa qadiyad khatara cid aan ku abuurin maalin ku arsaaqin hawadii ogsajiinta aan ku siinin kaa warhaynin ku maamulin cadceed kuu soo saarin arladiisa aanad ku noolayn samadiisa aanad harsanayn roob aan kuu soo di'inin waxbaba aan kuu qabanin ayumaad cibaadada la caashaqaysa ood la jeclaan soodhanaysaa cibaadadan wax ka siinaya uma isagaa maalin dheerbaduun kuu geliyey maxaad wax siisaa nimcooyinka ilaahay ayaad weligaa ku naaloonaysay oo weligaa aad maarata ku noolayd oo iyada aad ku nimcaysanaysay maxaad ula doonatay cibaadada miyaad kala jeclaatayuun waa qadiyad khatara haddana wuxuu ihi uma ayu dembiga ku soo xigaa waa maxay markaasaa wuxuu idhi an taqtula waladak khashyata an yadcama macak ilmahaagoo disho adoo ka baqanayn wax kula cuno waxay culimmadu yidhahdaan dembigii ugu weynaa buu sheegay xagga caqiidada oo shirkiga ah dembiga ku xigaana waa maxay waa dilka dilkana wuxuu sheegay ka ugu sii daran dilku isagoo dembi culusa ayaa waxa ugu sii daran ilmihiiaa dhashay inaad disho oo waxa kugu qaadayaana uu yahay waxbuu kula cuni hunguri baad u dilaysa bariisku kugu cidhiidhi doqonnimada ugu darani waa taa waana tay gaaladu lahaayeen hablaha ha dileen iyagoo ceeb iyo ka cararaya waxyaalaha iyo iyo caar inamadana qaar baa dili jiray iyagoo quudka ka cararaya waa halkay maanta gaaladu marayaan kuwaa hore doqmay ahaayeenoo xadaarad badan may lahayn jaahiliin bay ahaayeen xeeladana aad umay aqooninoo ilmihii oo weyn oo hebel laydha ama heblaayo laydha oo kaalin galay oo la yaqaano oo ayay dili jireen dabeetna meeshiisaa bannaanaansa war hebelmee kii aabihii dilay ama kii hooyadii dishay laakiin kuwan waa ka khatarsan yihin waa ka khiyaamo badan yihin ilmihii oo sooba dhalan magacna loo bixin cidina aqoonin ee caloosha ku dilaya waana isku dilma waa isku mido calooshay ku dilaan iyo bannaankoo lagu dilaa waa isku mid ijhaad baa laydhaa bel iska daaya dhakhaatiir dhan bay leeyihin oo ijhaadkaa sameeya oo ka soo rida dadka dumarka ka soo rida carruurta iyaga qaar baa diidan laydhaa katolig oo meel adag ka istaaga oo yidhaa lama soo ridi karo oo kuwa inuun dee waxoogay diintooda aanay aad loo sii baabi'inin lakiin kole waa iska ogolyihin rasuulka waxa la suma cayu dembiga saddexeeya muxuu yahay suri an tusaaniya xaliilata jaarig inaad ka sinaysato gabadha jaarka aad tihiin iyadoo sinadu xun tahay ayaa haddana waxa ka sii xun ta jaarkuna ay ka liidata ma jaarkiisun ku soo laabay oo meel kale gaari waaye waa khatar weeyaan subxaana allahi alcadiim marka shirkigu waa qadiyad xun weeye ilaahayna ma ogola wuxuu ku sii daray sheekhu isagoo sii wada fa in qiila laka haddii lagu idhaahdo mal usuulu maxay tahay usuusha alhalaaatu saddexda ah allatii yajibu ay waajib tahay cala alinsaani qofka macrifatuha inuu barto saddexda asal ee waajibka ay tahay faqul waxaad tidhaahdaa macrifatu alcabdi addoonku inuu barto rabbahu rabbigii wa diinahu diintiisa waa inuu barto wa nebiyahu moxamed sala allahu caleyh wasalam saddexda su'aalood ee qof kastoo muslima laga laga rabo inuu barto si fiicanna u yaqaanaa waa maxay waa saddexdaa jawaabood saddex jawaabood waynu hayaa waa maxay saddexdaa jawaabood ilaahay inuu si wacan u barto nebiga sala allahu alay wasalam si wanaagsan u barto diinta islaamkana u barto hadduu miyi joogo hadduu magaalo joogo hadduu weyn yahay hadduu yar yahay hadduu rag yahay hadduu dumar yahay xaalad kastuu ku jiro waa inu saddexaa yaqaana waayo saddexdan maxaa looga soo saaray diintii oo dhan waa saddexda qabriga lagugu weydiinaayo waa saddexda ku talagalka lasii barto ee aanay hadhow kaa wadayn wax weeyaan maan aqoonin dadkun baan kala gurda raacinayay waxay dhaan baan la odhanayay ma soconayso waa inaad si gaara u taqaanay sidaa awgeed su-aasha lagu weydiinayaa waxa weeyaan man rabbuka rabbigaa waayo maxaa kaa wadaya hee rabbi allah oo macrifat ullah waa inaad ilaahay barataa man man nebiyuka nebigaa waayo nebiyi moxamed sala allahu caleyh wasalam maa diinuka diinii alislaam saddexdaa weeye saddexdaa la baranayo sheekhuna wuxuu ka dhigaya imika wixii ka dambeeya su-aal iyo jawaab ayuu bedelayaa su-aal iyo jawaabtuna way ka sahlantahay xagga barashada agga xagga cilmiga waxa fiican iyo xafidka su-aal iyo jawaabta shaygaa muxuu inuu su-aalay su-aasha jawaabteedu maxay ahayd caynka way ka wacan tahay halkaasina insha allah kasii qaadi doonaa ilaahay diinteenna hayna baro tawxiidkana allah inoo toosiyo shirkiga allah inaga ilaaliyo cilmigeena naafic allah ka dhigo camalkeena saalix allahuma rabbana aatina fi dunya xasana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد يقول الشيخ عليه من الله صحائب الرحمة وحو شيخ ليه فإذا هدي قيل لقول هذا لك أديك من ربك ربك وأي فقل وحتى هذا ربي ربكي الله وأله الذي الله رباني إكوريي وربا كوريي جميع العالمين عالم أردن بنعمه نمعديث كوريي وهو أله معبودي وكان عابد أيه ليس لي مله معبود عدا عابده أو سواه إسقان هاي والدليل وحو دليل أرنك قوله تعالى هذا الكألا يري الحمد مهد لله الله أي أسقناته رب العالمين عالم كربي قد أها وكل ما شيء كسته أو سوى الله إلهي كصهري وحن الله هاي نوردني عالم وعالم وأنا أنقنا واحد مدبان هاي من ذلك العالم عالم كقف كمدا أيوم بان هاي عالم كوين بلارن فإذا هدي قيل لك لقو يراهدو بما محيبات أي بأي شيء محاد عرفت كقرتي ربك ربك ربك محاد كقرتي فقل واحد ترى إلهي وحن كقرتي بآياته آياتهيس iyo makhluuqaatihi aayaadka makhluuqa ah aayaadkiisa iyo wuxuu abuuray wa min aayaatihi aayaadkiisa waxaa ka mida aan ku gartay alleylu habeenka iyo walnahaaru maalinta iyo washamsu cadceedda iyo walqamaru dayaxa wa min makhluuqaatihi makhluuqaadka aan ku gartayna waxaa ka mid a alsamaawaatu asabcu samaawaadka toddobada ah waalarduuna sabca iyo arlooyinka iyo dhulalka toddobada ah iyo waman cidda fiihinna ku guda sugan arlada iyo samada iyo wamaa baynahumaa inta ka dhex leh wixii u dhexeeya wadaliilu waxaa u daliila arrinkaa qowluhu hadalka ilaahay tacaala uu leeyahay korreeye wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha lagu garto waxaa ka mid a kelinimadiisa alleylu habeenka iyo wanahaaru maalinta iyo washamsu cadceedda iyo walqamaru dayaxa ayaa ilaahay jiritaankiisa lagu gartaaye laa tasjuduu haw sujuudina haw sujuudina haweyneynina lishamsi cadceedda walaa lilqamari dayaxna haw sujuudina ee wasjuduu waxa u sujuudaan lilaahi ilaahay alladii allaha khalaqa abuuray hunna labadan cadceedda iyo dayaxa allihii abuuray u sujuuda in kuntum waa haddaad tihiin iyaahu ilaahay tacbuduuna qaar caabudaya iyo wa qowluhu baa u daliila tacaala ilaahay korreeye hadalka uu yidhi ina rabbakum rabbigiin allah waa alle alladii waa allaha khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda arlada fii sittati ayaamin lix maalmood ku abuuray suma intaa ka gadaalna istawaa ku ekaaday oo ka kor noqday cala alcarshi carshiga yuqshii ilaahay wuxuu ku daboolaa alleyla habeenka wuxuu ku daboolaa annahaara maalinta yatlubuhu xaala kownihi yatlubuh isagoo raadinaya xasiisaa si degdega u raadinaya si degdeguu daba socdaa washamsa ayaa ilaahay haddana abuuray khalaqadii baa qadaran weli khalaqa shamsa cadceedduu ilaahay abuuray iyo walqamara dayaxa iyo wanujuuma xidigaha musakharaatin xaala kownihim musakharaat iyagoo sakhiran oo ilaahay diray biamrihi amarkiisu ku sakhirayoo way leelyayiin oo way maamulayin alaa hooya dadow lahu ilaahay wuxuu leeyahay alkhalqu uunka iyo abuurka waalamru amarkana isagaa leh tabaaraka allah ay tacaadamad barakatuhu ilaahay barakadiisaa weyn rabbulcaalamiina rabbulcaalamiin barakadiisu aad iyo aad bay u weynti warabu huwa almacbuud rabbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka keligii la caabudo in isagun la caabudo waxaa u daliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay yidhi yaa ayuha dadow yaa ayuha annaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiina caabuda aladii rabbiga khalaqakum idi abuuray idinka waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey allihii abuuray lacallakum waxaa mudantihiin haddaad saa yeeshaan oo alla ka baqataan tattaquuna inaad qaar dhowrsada noqdaanoo qaar dhowrsada aad noqotaan alladii allaha laydin faraya inaa caabudaan waa allaha jacala lakum idinka idin yeelay ay khalaqa lakum idin abuuray jacala bimacnaa khalaqa weeyaan waa allaha idin abuuray alarda arlada firaashan xaala kownihaa firaashaa iyadoo goglan waa idin gogol wasamaa ilaahay samadana wuxuu idinka dhigay binaa'an bina sare iyo saqaf ayuu ilaahay idinka dhigay wa ansala wuxuu ka soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa'an biyo biyihii buu fa akhraja ku soo saaray bihi biyaha min asamaraati midha xaggood buu ka soo saaray risqan lakum xaala kownihaa risqan lakum iyadoo idinka arsaaq idin ah oo quudataan ee falaa tajcaluu haw yeelina lilaahi ilaahay andaada cid ha barbar dhigtaan war ilaahay cid ha barbar eriyina walxaal antum taclamuun idinkoo sidaa og inaan ilaahay cidina barbar istaagayn oo ilaahay aan cidina la lahayn cid kale ha dhinac wadina qaala ibnu kasiir raximah llahu tacaala waxa uu yidhi alkhaaliqu allaha abuuray lihaadihi alashyaai arrimaha badani huwa isaguunbaa almustaxiqu xaq u leh lilcibaadati cibaadada isagaa xaq u leh sidaynu xalayta tilmaannay sheekhu wuxuu inooga inoo bilaabay su'aal iyo jawaab marka shayga laga dhigo su'aal iyo jawaabna aad buu u sahlanaadaa in la xafido iyo in la fahmo labadaba u sahlanaadaa marka sheekhu wuxuu ku leeyahay haddii lagu yidhaahdo ciddii doonataaba ha ku tidhaahdo ciddii doontaa ha ku tidhaahdo man rabbuka rabbigaa waayo sidii la doonana ha lagu yidhaahdo waxaa ku odhan kara gaal noocu doona ha noqdo yahuudi nasraani majuusi mulxid waxaa ku odhan kara maxaan ku dhahdaa qof muslina muslimku muxuu ku odhanaya iyo gaalkuba mid wuu ku imtixaamaya midna deliilbaabuu raadinaya khayrku raadinaya midna wuxuu doonaya goldalooladaada inuu raadiyo oo diintaaduu qodqodayaayo wuxuu doonayaa meeluu ka soo dhaco nooc walba way leedahay su-aashu markaa ka doonaya khayrka waana si fiican ugu sharaxda ka goldalooladaada doonayana waa ina iska awdaa ka ku tacjiisinaya ee awooddaada ku tusayana waa inaad cilmi diintaada inaad u leedahay waa inuu arkaa oo si wacan ugu jawaabta marka haddiiba lagu weydiiyo lagudhaa man rabbuka rabbigaa waayo faqul waxaad tidhaahdaa rabbi allah rabbigay waa alleh alladii rabbaani waa allahay koriyey wa rabbaa koriyey jamiica alcaalamiina caalam oo dhan binicamih alrabu min atarbiya waa korinta maxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu rabbi ku yahay lannahu huwa alkhaaliq ma kelimatu rabbi hadii lagu dhaa macnee allah huwa alkhaaliq almaalik almudabir lijamiici اlmakhluuqaat waana rab waa magacyada ilaahay subxaanaه wa tacaala ee ugu waaweyn markaad qur-aanka akhriyayso nebi kastoo ducaysanaya muxuu ku bilaabaya rabbi ama rabbana marna waa jamac marna waa mufrad rabbanaa rabbigayow oo jamac buu iska dhigaya dadkao dhan buu ka hadlaya marna keligii ba iska hadlaya rabbigayow ha labada xaalaba ambiyada ducadoodu rabbi baa ku wada jirta ilaa culimmada qaar ay yidhaahdeen alrabbu waa isamka weyn ee ilaahay ee wixii lagu baryo laguba helo culimada qaarna waxay leeyn maye isamka ilaahay ee weyn ee lagu baryaa ee wax walba lagu helaa waa alxayu alqayuum qaarna waxay leeyn maye waa allah adugu saddexaasaa u badan kelimatu rabbi markaa saddex macnay koobsataa alkhaaliq allaha abuuray almaaliku ina leh wax walba isagu leh almudabbir lijamiici almakhluuqaat makhluuqaatko dhan isagu maamulaya siduu doono ka yeela kuu doono noolaynaya kuu doono dilaya kuu doono abaar ku ridaya kuu doono barwaaqaynaya kuu doono maxaan ku dhahdaa cisaynaya kuu doono maxaan ku dhahdaa dullaynaya siduu doonaba yeele kuu doonuu halaagaya markaasaan cidina kaga daba hadlay walaa yakhaafu cuqbaaha cuqubo ay leedahayna alla kama baqdo waayo hadduu gebigoodaba halaago cid alle cid kaga daba hadlaysa ila isagaaba uuntaye isagaa leh subxaanahu wa tacaala marka ilaahay waa rabbigeenna dhammaanteen khalqiga oo dhanna rabbi buu wada yahay shaa'uu am abow ha dooneen ama ha diideen qaarna waxay ilaahay subxaanahu wa tacala ictiqaadsan yihiin inuu rabbigood yahay dawaaciyatan waikhtiyaara ikhtiyaar bay leeyihin ilaahay oo haa waanu ogolle waana aaminsanahay rabbigayaata qaarna kurhan iyo sandulley ilaahay uu rabbi ugu yahayoo tiisuu marsiiyaa maamulkiisay ku hoos jiraan laakiin xagga ikhtiyaarka wax kale caabudaya wax kale caabudaya marka gaal iyo islaamba ilaahay baa u rabbiya midna maamulkii ilaahay buu ku hoos jiraa waanu ka amar qaataa midna maamulka ilaahay buu ku hoos jiraa se kama amar qaatee wax kaluu iska jacbursadaa hawl kaluu iska wataa intaba isu wada geeyo ilaahay baa u rabbiya isagaa koriyey nimcadiisaana ilbidhiqsi ka maarmayn ishaa bidhiqdeeda kama maarmi karaan waayo ilbidhiqsa hadday dhahay ilahay baan ka maarmo oo ilaahay ogsojiintaba ka gooyo hawadaa neeftaa u qaadanayo ee uu fiif leeyahay ilbidhiqsi buu dhimanaya waa inta ugu yar wax ka weyna hadalkeeda badda gebiga noloshiisu ilaahay bay ku tiirsantay markaasaa wuxuu leey wahuwa macbuudi sheekhu isagoo sii wada waa allahan caabudo oo laysa lii macbuudun siwaahu cid kaloona caabudo maba lihi haba yaraatee daliilkeeduna waxa weeyaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa leh rabbi alcaalamiina ah maxaa ilaahay lagu mahadinaya waxaa lagu mahadinayaa nimcooyinkiisa aynu dhex dabaalanayno ee aynaan tirin karayn eaynu leenahay waxa ugu yarogsajiintaa la qaadanayo ayaad ugu mahadnaqaysa nimcooyinka ilaahayna waa kuwaa la yidhi haddii aad tirisaan wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nimcooyinka ilaahayna waxay u qaybsan yihiin qaar adduunyo iyo qaar aakhiro nicma dunyawiya iyo nicma ukhrawiya waxay kami waxay u qaybsan yihiin nicmo kuu horraysay ood hore u isticmaashay iyo mid xaadira iyo mid soo socota mid adiga kuu kooban iyo mid ummadda wada gaadhay waxaasoo dhani waa nooc min annicam ilaahay baa kuu nicmeeyey intaasoo dhan baa loo mahadnaqaya mar walba waa adigaasoo markaad wax yar cunto waxaa laga rabaa inaad tidhaahdo ee alxamdu lilaah markaad ka soo baxdo meesha iyo halkaa lagu xaajo guto ayaa markaad ka soo baxdo leedahay alxamdu lilaah marka allahuma salli calaa maxamed wax kastoo wanaagsan aad hesho ilaahay baad mahadinaysa maxaad u mahadinaysaa waxaasoo nimcooyinoo ilaahay ayaan la kala dhammaynayn alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka kelmaddii rabbi buu socdaa ilaahay caalamka o dhan inuu rabbi u yahay isagaa sheegay waanaanu garanayna caalamna maxaa la ydhaha wa kullu maa siwa allaahi wa kulla maa siwa allaahi caalam wixii ilaahay ka soo hadhay waa caalam wixii ilaahay ka soo hadhay caalam baa la ydhaha malaa'igta jinka insiga makhluuqaadka kuwa yeedha iyo kuwa aan yeedhinba nooc walba kuwa badda ku jira kuwa berriga jooga kuwa ishu qabato kuwa aan ishu qabanin nooc walba kuwa wax ugaadhsada kuwa aan ugaadhsanin qaar wax dila qaar laga nabadgalo waxaa ilaahay abuuray samaawaadka iyo arlada dhirta iyo geed maxaanku dhahda dhagxaanta iyo buuraha makhluuqaadka ilaahay waxaanan la ka ahayn makhluuqaadka oo dhani waa caalam adiguna qofka waxaad ka mid tahay wa ana waaxidu min dalika alcaalam caalamkaa ilaahay rabbiga u wada yahay ee uu wada maamulo ee uu wada arsaaqo ayuun baan qof ka mid ahay caalamna maxaa loogu yidhi kelimatu caalam maxaa loo yidhi liannahum calamun calaa khaaliqihim liannahum calamun calaa khaaliqihim ilaahay baynu calaamad u nahy calaamad ilaahay lagu garto iyo aayad ilaahay keli jiritaankiisa lagu garto iyo kelinimadiisa ayay caalamkao dhaniyey haddii lagu idhahdo ilaahay subxaana wa tacaala ilemaynaa arage maxaynu ku garanaynaa say noo soo socoto dee waxaad leedahay calaamadiisiibaa adduunka taalla calaamadiisu waa maxay makhluuqaa ilaahay abuuray ee dad leh ee dugaag leh ee malaa'ig leh ee jin leh ee sama iyo arla leh ee kala wada duwan iyo maamulidooda waa calaamad waayo waxaynu naqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisu inuu yahay shay aan xad lahayn masalan haddii warshadi wax soo saarto warshaddu waxbay abuurtay waxaanay abuurtay iyo abuurka ilaahay ma isku noocba intaasoo dhinac bay ka kala duwan yihin ilaahay waxaanuu kaa abuuray isagaa leh marka hore waxaanuu abuurtay masoo haddana kaasii abuuray laakiin warshaddu wax ilaahay leeyi bay isu geegeysaa maxbay abuurataa wax ilaahay leeyi halkan dhoobo ka soo qaad halkanna dhagax ka keen kanna ugee waa wax ilaahay leeyi se wax soo saarta taasi waa kow waxay soo saartay ma tarmo ma tarmo isla saacad bay samaysay saacad saacad kuusii dhasho meed aragta maya saacad kuu soo kortoo weynaatoo tirahda saacadii way kortayoo way afar tirsatay iyo way toban tirsatay weligaa maad arag waa inteediiun ha isku nooc bay soo abuuraysaayoo ila wixii waa lagu ajaskareeyey meel bay wax kaga wada qoraysaa in yar xaggaa ugama leexinayso ilaahayna dadkaa u abuuray midu mid uma ekaysiini mid walba qaab gaar u abuuray mase mid walbaba sawd gaar uu leeyi oo cagta hadduu dhulka dhigo tallaabo gaar uu leeyi oo socod gaar uu leeyi oo suulka hadduu wax saxeexo suulka saaro wuxuu leeyahay wareegyo isaga u gaara oon cidila lahayn mid walba gaar buu abuuray markaasaa haddana ilaahay wax dhiba kuma yeelanine waxa weeyaan waxaasoo makhluuqaada ayuu haddana abuuraya u maamulaya waka marka ilaahay subxaana wa tacaala caalamka ayaa daliilu ah isagaa caalamka daliilu ah maamulkiisa iyo arsaaqdiisa iyo abuurkiisa sheekhu hadalkiisu sii wada wuxuu leeyahay fa idaa qiila laka haddiiba lagu yidhaahdo bima maxaybaad carabta ku garatay rabbaka rabbiga faqul waxaad tidhaahdaa biaayaatihi wa makhluuqaatihi way dhacaysaa saynu tilmaamaynay kuwa mulxidiinta ilaahayba ogolayn waa laga inay ku idhahdaan waxaa laga inay ku idhahdaan ilaahan aad ii sheegayso eed rumaysanteed caabudayso bal itus isha ii saar ama itaabsii amaba i ursii ama i dhadhansii iyo wixii la nooca maxaad ku garatay hadii miyaa lagu soo codaduma nebi baad wixii aad ku garatay noo sheeg waxaa lagu qanciyaa daliil caqliya iyo mid naqliya daliil sharciya iyo daliil caqliya qofku hadduu muslim yahayna waxa anfacaya waxa la sheegay nin mulxida oo macallin ah ayaa wuxuu arday ku leeyahay ilaahan muslimiintu sheegayaan wax jira maaha hayo lama arko lama uriyo lama taabto kan lama sameeyo san lama yeelo waxba kama jiraan waa mulxid sadexale nin arday caqli badan oo ardayda ka mid ah ayaa wuxuu idhi markaynu qaaciidadaa qaadano uu leeyahay macallinkeennu qaabkaa u hadlay haddaynu ku dabaqno macallinkeennu waa bilaa caqli macallinkeennu waa bilaa caqli yaa oo miyaad icaayaysa maya dee caqligaagii maanaan arag manaanaan taaban manaanaan orinin maalin aanu dhadhaminayna ee ma jirto idan waad waalantay bilaa caqli baat sulmaynseena caqli u lahayn dena tusoo na taafsii qaacidadaan kuu raacayna taadaan kuu raacaynaaye balna tusoo na taafsii aanu aragne ma jirto markaasuu qiraya inay jiraan wax jira oo haddana aan la gaarin waa tusaale kooban tusaalehaasay dadku ugu fahmaanna wax badan oo kale kuma fahmaan marka qofka caqliga mulxidka aheen aayadba ogolayn aayad kaa dhegaysan maayo xadiisna kaa dhegaysan maayo wuxuu doonayaa in si caqliga loogu jawaabo marka qofkii iimaanka lahaana hadduu ku idhahdo maxaad ilaahay ku garatay biaayaatihi aayaadka ilaahay iyo wa makhluuqaatih shay kastoo makhluuqii waa aayad ilaahay shay kastoo makhluuq oo abuurani waa aayad marka way sii kada guda bilaaran yihiin keebaa guda ballaarhan keebaa guda ballaarhan aayaadka eeg shay kastoo makhluuqii waa maxay waa aayad ilaahay aayaduhuna waa makhluuq waa isgudagelaya haddaba aayaadkii maxaa ka mid a wa min aayaatihi aayaadka ilaahay lagu garto kelinimadiisa alleylu habeenka iyo wanahaaru maalinta washamsu cadceedda iyo walqamaru dayaxa markaasaa haddana wuxuu leeyahay wa min makhluuqaatihi makhluuqaadka ilaahay waxaa ka mid a aynu ku garanayno ilaahay inuu jiro alsamaawaatu sabc samooyinkan toddobada ah waalarduuna sabc dhulalkan toddobadae kala hooseeya waman fiihinna iyo ciddii ku guda jirta ee arlada oo kale dee jin iyo insi iyo makhluuqaadka cidd iyo camaarka ka badan ayaa waman fiihinna ah samaawaadkana malaa'igtii baa ku nool arwaaxdii muuminiinta ambiyadii baa joogta wahaakada wamaa baynahumana waa inta udhexayso oo waa daruuraha iyo wixii meelaha udhexeeya weeye haddaba maxaa u daliila aayaadka ilaahay wuxuu soo qaatay sheekhu aayadda suuratu fusilad ku jirta wa min aayaatihi aayadaha ilaahay lagu garto waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa waxaa ka mid a alleylu habeenka iyo wanahaar marka aayad la leeyahay aaya ma macnaa aaya aaya waa calaama waa calaamad shay waxaad odhanaysaa aayad baa halkan lagaga tegey macnahedu waxa weeyaan calaamad baa lagaga tegey nin acraabiya oo reermiya ayaa wuxuu garanayaa ilaahay inuu jiro waxaa la idhaahdaa nin qus ibnu saacida ama qays ibnu saacida waa nin reermiya diinta ilahayna muu soo gaadhay rasuulka haddana dad buu wacdiyaya u leeyahay war ilaahay waa jiraa muxuu ku gartay wuxuu idhi alasaru yadullu cala almasiir waalbacratu tadullu cala albaciir wuxuu idhi raadku haddaan raad arko anoo miyi jooga raad markaan arko maxaan markiiba aaminaya ya cid inay halkan martay ama raad xayawaan ha noqdo ama mid waraabo ha noqdo ama mid bini aadan ha noqdo raadkan wuxuu tusayaa inay cid martay miyaan arkaya anugu maan arag laakiin raadkan aan ka qaatay inay cid martay masuud walay sii kala sheegaya raadkana waa raad noocaasa waa lagana ku idhahdo xaggaa suu socday waa lagana ku idhahdo uu dhutinaayey ya waa suurtagal ee oo dee raadka uu ka garto waalbacratu tadullu cala albaciir buu yidhi saaladuna waxay ku tustaa in meesha neef geeli joogay haddaad saale geel ku aragto maxaad aaminaysaa ya inay dee halkan neef geeli daaqay ilan waad og tahay in aan dhir tusaalaynayn waxa weeyaan waxaad og tahay in neef geeli halkan joogay bal halkuu soo qaadanaya eeg wuxuu idhi laylun daaj habeen madow wa samaa'un daatu abraaj iyo samo ilaahay oo abraaju sameeyeyoo ilaahay dallacay wa ardun daatu fijaaj iyo dhul waddooyin ilaahay ka jeexay wa baxrun daatu amwaaj iyo bad mawjada leh afalaa yadullu calaa dalika cala alkhabiiri albasiir waxaasoo arrimood mina ilaahayna tusayn buu yidhi baddan iska mawjadaynaysa ee uun halkaa ka noqonaysa intay soo mawjadaysa ilaa halkee ayuunba meel ka noqonaysaa ma iska soo socoto cid baa amartoo joojisay marka hore cid baa soo kaxaysay haddana joojisay dhulkan sidaa u degan ee sidaa u gawdiida ee meel walba saa u ballaadhan een maalin ax iyo uxtoona ku odhanay intaasaa la qodaayey intaasaa wax lagu qabanaayey maalinna mii nuuxsaday maya samadan ilaahay dallaacay ee habeenkan mugdiga ah war miyaana taasi ilaahay tusayn buu leeyahy waxa weeyaan waa nin caqli leh wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu nin kaloo gebiyo gaale wuxuu lahaa shay kastaaba ilaahay aayad buu u yihi waxay tusaysaa inuu alla keliyey marka aayaadku waa laba aayaadka ilaahay waa laba nooc aaya kawniya iyo aaya sharciya ama marka se loo yidhaahdo aayatun marciya iyo aayatun matluwa aayad la arko iyo aayad la akhriyo aayadaha la akhriyo way naqaanaa waa kitaabka qur-aanka ah aayadaha la arkaana macal adigaa ku jira makhluuq kastoo ilaahay abuuray waa aayad ilaahay tusaysa in ilaah jiro ha siduu u abuurayey haba sii weynaadaanoo habeenkii iyo maalinta iyo cadceedda iyo dabxa ay ugu weynaadaan habeenku siduu aayad u yahay sidee buu habeenku aayad u yahay wuxuu aayad u yahay sidaad isaga joogto eed maalin ku jirto ayuunba mugdi halkaa kaa soo gelaya sibuu u socdaa waa la wadaa markaasunbay maalintiina libdhaysaa maalintiina way socotaa markaasaa habeenkii dumaya sidii caynkaa loogu jiro ee la yska nasanayo la hurdo ayaa haddana iftiin soo baxaya iftiinkana cadceed baa soo daba socotaa waa maalin ilaahayna wuxuu ku mano sheeganayaa habeenku iyo maalintu inay yihiin nimcooyinka ilaahay waaweyn wajacalna alleyla wajacalna alleyla libaasa wajacalna annahaara macaasha ilahay marka wuxuu leeyahy afara'aytum in jacala allahu calaykum annahaara sarmadan ilaa yowmi alqiyaama war haddii ilaahay weligiiba maalinu idinka dhigo man hayru اllahi yaatiikum bileylin taskunuuna fiih yaan ilaahay ahayne habeen aad nasataan idiin keenaya bal waxaad ka soo qaataa maalinuu yahayun cadceeduba dhaqaaqi weydu isu muuqdaanu sidaasun dhulku u nuuro loo dhaqaaqayo loo shaqaynayo waxa siraad lagu raadin laa tole habeen la nasto ila innaga marka habeenkii la caraabayo qofkaasa isagoo daalan oo cagaas taba dhigaya ayuu sii caraabaya markaasuu dumaya saa u dhacaya subxina isagoo xayafxayafloonkiiba ahayn oo soo nastay oo nashaadkiisa iyo aadiyaabiso ayuu soo kacaya bal haddii maalintuun lagu jiro uun maalin la socdo un waa laga daalila wixii kugu bataa kugu indhabataaba waa la nacaa haye habeen haddii laga wada dhigana iyana waxa weeyaan waa inkaar kale ilaahay baa markaa kala bedbedelaya haba jiraan qaar iyagu nidaamkii alla u dhigay khilaafaya nidaamkii alla u dhigay qaar khilaafaya oo wixiiba gediyaya oo ka dhiganaya inuu habeenkiina uu soo jeedo uun habeen oo dhan caawan caddaynaya soomay dhahdaan caawan caddaynaya isugu bixinaya war caawan ma caddayn kartid aduu ha caddaanin saasuu leedahay caddee adaa caddaanaya aakhirka ila ilaahay baa madoogan ugu talagalay isagaa rafaadaya ku dhimanaya aakhirkana gooraan goor ahayn buu soo ayuu halkii la soo kalahaybu dadka ka hor imanaya markaasuu dhacaya waa masal aad u xun waayo waxay culimmada sheegaan qolooyinka psychologiga ahi waxay tilmaamaan xayawaan keliya ayaa qaabkaa u nool xayawaan keliya subxaana allah qof muslim sheeganaya inuu sida xayawaanka u noolaado maaha xayawaanka soo shaqo taga fiidkii mataqaana ya subxaana allah wacyiga walilahi almasalu lacla subaxii markay cadceeddu soo baxaysana markaasuu qaadiroodaa maalin o dhan wuu hurdaa maalin oo dhan wuu hurdaa fiidkana wuu soo kaakaca marka qofku inuu iskhariibo maaha inuu xayawaanka u ekaado maahee sida ilaahay caalamka ugu talagalay waa inuu u socdaa subaxiina soo kalahaa shaqaysta habeenkiina u nastaa washams cadceedda cadceeddaa weyne ilaahay soo saaro washamsu tajrii limustaqarin laha dalika taqdiiru alcasiis alcaliim cadceeddu waxay hawl inaga haysa oo ogti waxay wanaag inoo hayso cadceeddaa soo baxaysa jidhkeennaa u baahan ilaa la ogaaday dadka la xidho meel adag lagu rido way xanuunsadaan diirkana xanuunsadaa diirkaagana wuxuu u baahan yahay cadceed maaragtana dadka raayur markay yimaadaan cadceedda isu dhigaa waxaa faytamiinada qaar ayaa qofka ka maqnaanaya hadduu cadceedba waayo midhahaa ku bislaada cadceedda dhirtaa ku soo baxda oo u baahan wax badan bay qabataa waa taasoo wax ku qallajinaysa inta shay ay jeermiska ka dishay iyadu fallaadhaheedu ay jeermiska ka dilayaan habe waxa weeyaan wax la tirin kara maaha waxaa kalood ka eegtaa dhinac kale ya maxay manaafacaad inoogu fadhidaa maxay qarash inaga furatay maxay qarash inaga furatay waxay qarashka inaga furatay imise leer baa lagu soo dalacayaa xaafadda habeenkii intaasoo laambadiina waxay qortay ilaahay laambadiisu waxa ma qorto ilaahay laambadiisu waxay qoraysaa subxaanahu wa tacaala ma jirto wax alla waxa inoogu fadhidaayoo lagu keena ule iska soo bixi miyaad weli aragteen maya intaa ay naga maqan tahay kun qarash leerhkii baa naga tegey soo daara kan ha la yeelo sidan ha la sameeyo waa waa intii lama tabayo inta kale maalintii waxa weeyaan waa waa nimco ilaahay oo weyn oo la rabo in lagu mahadnaqo oo ilaahay looga mahadnaqo walaa lilqamar iyo dayaxi oo isaguna nimco weyna waa waxaa la tilmaamaa dayaxu inuu ibni aadamka shabaho ibni aadamka si u noolyahay waa ilma yar soo kobcaa soo weynaadaa dhexdhexaad buu noqdaa nin xooggan rag xooggii buu noqdaa haddana wuu foorarsadaa dayaxuna waa caynka isagoo yar buu soo dhashaayoo weyda ad arkaysa intuu leegi markaasuu soo kabcaa soo weynaadaa weynaadaa weynaadaa muxuu gaadhaa shan iyo toban iyo afar iyo tobanoo waa kaamil markaasuu haddana bilaabaa sheekadiisi ilaa uu soo gaadhaya halkee halkii hore ka misaya haddana wuu soo bilaabaya waa ibni aadamku si uu nool yahay waa qaabkaa uu nool yahay wax ku qaada weeyaan waana lagu hanuunaa nuurna wuu sameeyaa walow aanu la mid ahayn nuurka cadceedda aanu la mid ahayn haddana waa leey ilahay isagoo sii wada wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qolooyin arrintii kharibayoo cadceeddii iyo dayaxii waxaanay lahayn siiyey ayuu ilaahay la hadlaya wuxuu leeyahay sujuudda iyo weynaynta iyo caabudidda xaquma la dayaxo ee haw sujuudina laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar midnaba haw sujuudina haddayaan u sujuudnaa wasjuduu lilah ilaah xaq u leh aladii khalaqahunna allaha abuuray u sujuuda in kuntum waa haddaa iyaahu tacbuduun haddaa alla caabudaysaan isaga un caabuda u sujuuda haddaydaan caabudaynaa hawadiinaa ku soconaysa sheekhu aayaadkii markuu ka baxay makhluuqaadkii ilaahay buu sheegayay wuxuu le waxa u daliilaa aayadda ilaahay leeyahay ina rabbakum rabbigiin allahu waa alle aladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka waalarda iyo arlada fii sittati ayaamin ay fii quduuni sittati ayaam lix maalmood gudahood ayuu alla ku abuuray samaawaadkaa ilaahay abuuraya waa samaawaadka aad arkaysaan ee ilaahay aan u samaynin wax tiiraba isaga ayaa awooddiisa ku haya ina allaha yumsiku asamaawaat waalard an tazuula ibni aadamkaas isfaantacoorinayo oo isoo xamaboorayo oo waxbaanu dhisaynaa haye maxaad dhisaysaa buul baan dhisaya udub buu ku qabanaya iyo waxbuu ku qabanaya waa inu iska xejiyaa hadigana kusoo dumaya waa jiingad yar baan dhisaya waa inu waxu sameeya waa sabad baan dhisaya waxaasoo tiiraynu gelina laakiin ilaahay subxaana wa tacaala bikayri camadin wax bilaa tiira waana intay leeg tahay ilaahay baa haya awooddiisu ku haya samaawaadkaasuu ilaahay dhisay intay leeg yihiin la yaabay waaye iyo wal arda arlada waa dhulkaa ilaahay inoo ee nolosheennuba innaga xataa dhula dhul baynu ka abuurannay waynu isla falgallaayoo isku waxbaynu nahay waayo isagaynu ka abuurannay marka hore isagaynu ku dambaynaynaa isagaa laynaga soo saaraya waa hooyadeenna rasmiga ah hooyada rasmigee ugu hore waa maxay waa dhulkaa waa dhulkaaynu manaafacasanayne isagunaynu ku jeedno guraan ka dhisanaya waddaan ka jeexaya ceel baan ka qodanaya maxaan ku dhahdaa allan salca beer baan ka falanaya ee waxba waa dhulkii kanun baa lagu socdaa un waa lagu soconaya waa lagu jiifsanaya waa lagu ordaya waa la qodaya waa la xano weligii ma dhaqaaqayo ix iyo ax toona odhan maayo maayo axwar caban maayo ilaahay firaash buu inooga dhigay inoo goglay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ku abuuray fii sittati ayaam alla wuxuu awoodi karaa subxaana wa tacaala oo awooddiisa ah inuu ku abuuro kun kaaf iyo nuun buu alla ku abuurayaa ahaw markaasay wada ahaanaya muxuu ilaahay lix maalmood ugu abuuray wuxuu ina barayaa ta'aniga iyo in la qunyaro in wixii loo kaadkaadiyo in nidaam lagu wado isagoo ilaahay awoodi karaya inuu ilbiriqsi gudaheed wixiiba ku amro haddana wuu u kaadkaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala wuu sugay wuxuuna barayaa shayga inaanad odhanin maxay ilbiriqsi aan ku helo anigaa geedka beeraye iminka aan ka ruxdo midhaha ya iminka waa anigaa saa sameeye aan natiijadii helo waa inaan la degdegin waa inaan shaygaa xilligiisa laga soo koobin ayaa la rabaa inaynu samir yeelanno haddana ilahay wuxuuna baraya subxaana wa tacaala inuu carshigiisa adduunka ka soo maamulo oo ilaahay ka kor noqday carshigiisa uma istawaa cala alcarsh yuqshi leyla nahaar carshigaa uu ku istiwoodaynaa ilaahay si isaga u gaara ayuu ugu sugayey oo inagu aynaan maskaxdeennu ayna gaadhaynin lana rabin inay gaadhaba ilaahay yuqshi wuxuu ku daboolaa alleyla habeenka annahaara maalin keebaa faacila keebaa se mafcuula culimmadooda is weydiiyaan waxay leeyihiin leylka ayaa faacila habeenkaa ilaahay soo qaadaayo maalinta ayuu ku daboolaa qolina waxay dhaha maya yuqshi leyla habeenkaa la daboolayaayo maalintaa soo daboolayso nuurkeeda ku daboolayso laakiin qowlka saxdi waxa weeyaan iyagaa isdaboola isdaba socdaanuun midda mid baa laga lagaga dambeeyaa sidaa adduunka habeen u haysto ayuunbaa nuurka ilaahay kusoo daboolayaayo waxa weeyaan waa firdhanaya sida nuurkii u jirana ilaahay mugdii guu keenayaa isagii baa qabsanaya yadlubuhu xasiisaa weli si deg degay isu raadiyaan waa adiga arkaya markaa habeenku soo dumaayo madowgii halkaasuu ka baxaya iftiinkina halkan iftiinka halkaasuu ka baxaya mugdigiina halkaasuu ka imanaya waa markuu rasuulku laha sala allahu aleyh wasalam idaa aqbala alleylu min haahuna marka halkaa habeen idinka soo qabto wa adbara annahaaru min haahuna maalintuna halkaa sii jeesato faqad aftara saa'im qofkii soomanaa wuu iska afuray marka way israadinayaan yadlubuhu xasiisa way isdaba socdaan si deg dega washamsa ilaahay baa abuuray cadceedda iyo walqamara dayaxa iyo wanujuuma xidigaha musakharaatin dhammaantood waxay ku sakhiran yihiin biamri amarka ilaahay amar allay ku maamuloyiin midna ma habsaamo oo xilligiisii kama habsaamo midna ma leexdo oo dariiqiisii kama ambado innaga waynaga aragnay awooddarradeenna awooddarradeenna baabuur buu wataa waa qof dhan oo soo jeeda oo caqligiisu kaamiliyey ka kalena nin baa wada labaduba ma luloonayaan way soo jeedaan haddana see usoo socdaan bay isku dhufanayaan qaac waxaa la odhanayaa ka hebel baa hebel galay oo sadigii wade adugu ilaahay subxaana wa tacaala weli maynaan arag cadceeddeedu halkeeday socotaa marinkeeda dayaxuna marinkiisuu hayaa xidigu middo meesheeday maraysaa wax wax isku soo dahanbaabaya cadceedaan marayso xaggaa u dhaqaaqaysaa haba yaraatee ee ma jirto waa awooddarradeenna alcajz aldacf waxayna gebigeennu ilaahw awoodina siiye mooyaane daciifiin baynu nahy sifadeenna dacfiguna waa daa'im weligeedii allaheed daciif baynu nahy xamaba qaban karnaba adigaaga iska daa waxaad wadee adaa marmar ambanaya waan ambadayo dhama baan aho nin soo lumay baan ahaye waxaad ii tilmaantaa meel heblaayo adiga caqliga sheeganaya hadhowtana lahaa marka aayad laguu sheego macquul maaha logic maaha maskaxdii aad ku raadinaysay eed aayadda ku qiimeynaysay guriga ree hebel ku garo hore bal guriga ree hebel ku raadi nag kuma raadin karo marka dacfigu ibni aadamku isagunbaa iswaalaye daciifna waa waasar ilaahay subxaana wa tacala saasuu maamulaya way wada sakhirayiin dhinac bay wada socdaan amar bay hayaan dariiqaa ilahay u dira bay hayaan markaasuu ilaahayna baraarujinaya alaa hooyaay soo jeesta lahu ilaahay wuxuu leeyay alkhalqu uunka iyo abuurka waalamru amarkan isagaa leh laba maanta la kala dheegay oo dadku ay kala saareen ayuu ilaahay isugu kelalahaya wuxuu leeyahy labadan lama kala dheego lama kala fogeeyo laba islah weeyaan labadaa isla waa maxay ya labadaa islahay aynu sheegayna aayaddaa sheegaysa waa taa idin hor taalla waa maxay alkhalqu e wاlcamru mobil yar baad soo iibsanaysaa dabeetana ninkii sameeyey ayaad uga dambaynaysaa buug baad akhriyaysaa hadduu saa kaa noqdo saa yeel sidaa caynkaa kala samee hadday ciladaas ku timaado saa yeel raadiyo yar baad soo iibsanaysaa isagii baad uga dambaynaysaa lahu alkhalqu wاlcamr shaygan isagaana sameeyey isagaana amra gaarhigaasaa noocaasa buuggiisaa la akhriyaya ibni aadamkii allihii abuuray ayaa laga fogeynaya la leeyahay adigu ilaahay uma talinayside annagaa xeer u dejinayna qoladii xeer beegtigeeda laydhaa qolada sharci dejinta annagaa u samaynayna adugu waad abuurtay faraha nooga qaad subxaana allahi alcadiim waar ilaahay isagaa abuuray isagaana garanaya cudurradiisa goldoloolooyinkiisa waxa wanaajinaya waxa hagaajinaya waxa khriba ilahay isagaa yaqaan miyay suurtagal tahay ninka maanta geeljirahaahi intuu kombyuutarka u yimaado inuu yidhaahdo ninkii jabaan kaa sameeyey waryaa faraha iga qaad aniga aniga igu fasaxa ama caana ha ku qulaamiyo ama subag ha ku shubo may dhici kartaa waxaan ku xukumi lahayn qof waalan makhluuqan insaan baa la ydhaha allah abuurtay allah u talinaya isagaa cudurradiisa yaqaanoo daweynaya goldaloolooyinkiisa ilaahay isagaa awdaya alaa yaclamu man khalaqa wa huwa aladiifu alkhabiir kanle waanuu talinayaayo anaa qorsho u dejinaya qaanuun waxaan leenahay cid samayso khalqi abuuro markaad khalqi abuurato iyaga u tali kuwan allihii abuurtay baa u tashaday kitaabna wuu soo raaciyey oo wuxuuhi waa kaa kaasaa lagu hagaajinaya lagu dhaqaya alaa lahu alkhalqu waalamr lama kala fogeeyo kii abuurtay ayuunbaana u talinaya waxna u diidaya waxna maratay amraaya tabaaraka allah tacaadamad barakatu ilaahay barakadiisu waa weyn tahay rabualcaalamiina caalamka rabbigood ah warabu huwa almacbuud horuu inoogu soo sheegay alrabu huwa almustaxiqu lilcibaada ilahay isagaa cibaadada xaq u leh cid la leeyahay haba yaraate ma jirto waxa u daliilan ilahay cibaadada xaq u leeyahay aayadda qur-aanka ee suurat lbaqara yaa ayuha nnaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiina caabuda aladii allaha caabuda khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum waxaa mudan tihiin haddaad saa yeeshaan tattaquun inaad dhowrsataanoo xumo oo dhan ka dhowrsataan alladii waa allaha jacala lakum idiin yeelay alarda arlada idin abuuray firaasha xaala kowniha firaasha goglan wasamaa binaa samada ilaahay bina sare ayuu idinka dhigay wa anzala min asamaa'i samada wuxuu ka soo dejiyey maa'an biyo fa akhraja bihi biyihii buu ku soo saaray min asamaraati midho risqan lakum xaala kowniha risqan iyadoo arsaaq idin ah ee falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u adeegsadaa qur-aanka horeynu usoo sheegnay tawxiidka rubuubiyada way ogolaayeen gaaladu yaa idin abuuray yaa idin arsaaqa kay ogolaayeen waxaa loo adeegsanayaa kay diidanaayeen marka la leeya yaa idin abuuray ilaahay yaa samada abuuray alleh yaa roobka soo dejiya ilaahay yaa midhaha soo saara alleh yaa idin maamulo ilaahay ilaaha intaas iyo in ka badan bay idiin qabtaa dee cibaadada ku gaar yeela marka kee ay diidanaayeen ayaa waxaa loo soo marayaa maxay kay ogolaayeen bal u fiirsa aayadusay leeyihin ilaahay caabuda allehee kii idin abuuray abuurka ma diidana sanamkan idima abuurin waa ogti kan idimuu abuurine kii idin abuuray waa garanaysaane caabuda welibana idinkoo keliya idinma abuurine ciddii idinka horaysana waa abuuray haddaad saa yeeshaanna dad dhowrsanoo wax ka yaqiiqsooda oo nidaam lahoo wax ka tago oo waxna sameeya ayaa noqonaysa ilaaha laydiin sheegay laleeya caabuda waa allaha arladan idiin goglay aa ku taxtacaashaysaane dul socotaan arladan yaa idiin goglay horta ma sanamkan idinku aa qorqorateen ee arlada lafteeda ka samayseen maya allaa idiin goglay dee kaa caabuda samadana harhsanaysaan yaa iyadana idiin sameeyey ilaahay dee allaha caabuda yaa roobka idiin soo dejiyaa ilaahay allaha roobka idiin soo dejiyaa cibaadada ku gaar yeela weliba roobkaasi arsaaqadiinoo dhan isagaa ilaahay ku soo saara arsaaqadeennu ma wada roobbaa ya arsaaqadeennu cunnaa ma wada roobbaa dhalinyartaan weydiinaya hee beriiska ma haye baaso may baxda maya hee nacam dhammaantood waa roob xataa kuwani la warshadeeyey roobun bay ka soo jeedaan nooc bini aadamku wuxuu cunaa arsaaqdiisu waa roobun wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun shaygan intuu soo baxay oo midho ilaahay u yahay ayuunbaa warshad la gelinayaa uma magac lagugu sheegaya inta kortoon lagu soo shubo ilmaha yarna wuxuusa odhanaya hee ibni aadam baa khalqay laa waa abuur ilaahay waa arsaaqdii alleh waa roobkii xoolaha aynu dhaqanaynana dee iyaga hadalkoodu badaa waa toosba iyagu cadkoodu iyo caanahoodu waaba roobka ay daaqayaane ay ee daaqa ay cunayaan ilaahay intaasoo arrimood idiin qabtaa falaa tajcaluu lilaahi andaada ilaahay cid ha barbar dhigina maxaa cid u barbar dhigaysaa wa antum taclamuuna idinkoo og inaan cidina ilaahay barbar istaagi karin sheekha mufasirka weyn ibnu kasiir cimaaduddiin abulfidaa ismaaciil ibni cumar alqurashi ayaa wuxuu leeyahy sheekha qurayshta ee mufasirkee weyn ee caanka ah ayaa markuu aayadaha macnaynaya wuxuu yidhi alkhaaliqu lihadihi alashyaa arrimahan allaha abuuray huwa isaguunbaa almustaxiqu xaq u leh lilcibaadati cibaado markaasuu sheekhu wuxuu carabka marinayaa noocyada cibaadada dib buu ka sharxaya marka carabku mayn marinaynaa sharaxana xilligeedin la sugayna wuxuu uhi wa anwaacu lcibaadati noocyada cibaadada allatii cibaadada amara allahu biha ilaahayna amray milu waa sida alislaamu islaamnimada iyo waliimaanu iimaanka iyo walixsaanu ixsaanka wa minhu waxaa ka mid a adducaau baryada cibaadaday ka mid tahy waalkhawfu cabsida ilaahay waalrajaa in ilaahay la rajeeyo ilaahay wuxuu hayo in la rajeeyo waaltawakul in ilaahay taladaada aad u dhiibato ood ku wareejiso waalragbati inaad jeclaato wuxuu ilaahay hayo waalrahbati inaad ka cabsato ka baqato ilaahay ciqaabta uu agtiisa ah waalkhushuuc ilahay isu dhuldhigto isu jilciso waalkhashya inaad alla ka cabsato waalinaaba inaad ilaahay usoo laabato markaad qaldanteed gafto inaad ilaahay usoo noqoto waalisticaana inaad ilaahay gargaar iyo kaalmo weydiisato waalisticaada inaad ilaahay magan gasho waalistiqaasa ilahay inaad u qayshato marka arrimuhu kugu culus yihiin inaad alla u qayshato wadabxu inaad u gowracdo wanadar markaad nadar gelaysana inaad ilaahay keliguu nadarto wagayri dalika min anwaci alcibaadaat iyo cibaadooyinka alatii amara allahu biha kulluhaa dhammaan waxaynu sheegnay lilahi tacala ilahay baa iska leh intabana sheekhu waa uu wada mari doonaa wuxuu leeyahy markaa waxaa u daliila wa ana almasaajida masaajidda lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ee falaa tadcuu ha ku caabudina maca allahi ilaahay maciisa axadan cidnaba waxaasoo cibaado ah midhmidh buu usoo qaadan doonaa insha allahe kuwaa ilaahay ku gaar yeela faman sarafa qofka jeediya minhaa cibaadooyinka shay-an wuxuun ka jeediya ligayri illaahi ilaahay cid aan ahayn u jeediya fa huwa mushrikun kaafir waa qof mushrik ku noqonaya halkaasan insha allah ka qaadi doonaa ilahay subxaana wa tacala diinteena aana fahansiiyo alla tawxiidka inoo ilaaliyo ilahay cilmiga naafica ka dhiga camalkeena saalix allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annar subxaanaka allahuma bixamdik